bismillahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subax ee hurida muqdisho qodobada aad ku dhegaysan doontaana waxaa ugu waaweyn hal qof ayaa ku geeriyooday tiro kalena waxaa ka soo gaaray dhaawac kadib markii koox hubaysan ay risaaseeyeen maqaaxi ku taal deegaanka mareer guur ee hoostagta degmada dhuusamareeb ee gobolka galguduud xaaladda deegaanka shabeelo oo saaka degan kadib markii dagaal xoogan ee kooxda al-shabaab kala kulmeen dadka shacabka oo is abaabulay dowladda uk oo ciidanka xoogga dalka taliska qaybta lixdanaad ku wareejisay gaadiidka ciidanka iyo saanaad kaloo milatariga madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor oo la kulmay wasiirada amniga arrimaha gudaha iyo taliyayaasha ciidamada jabuuti odayaasha dhaqanka magaalada buula buurde gobolka hiiraan oo soo dhoweeyey guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad hirshabeelle oo uu dhowaan magacaabay madaxweyne maxamed cabdi waare iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron oo magaalada baris kula kulmay dhigiisa dalka every coast iyo alisana utara
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabada qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
wanaagsan mar kale waa sabti taaradan waa shanta bisha sagaalaad sanadka labada kun iyo labaatanka u diyaargarooba qodobada aad dhegaysateen oo faahfaahsan hal qof ayaa ku geeriyooday tiro kalena waxaa ka soo gaaray dhaawac kadib markii kooxo hubaysan ay risaaseeyeen maqaaxi ku taala deegaanka mareer guur ee hoos tagta degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud waryahaga maxamed deeq cabdi maxamed ayaa warkaa inooga soo diray dhuusamareeb waxaa geeriyooday hal ruux lix kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii kooxa hubaysan rasaas ay huwiyeen goob maqaaxi ah oo dad shacab ay ku sugnaayeen deegaanka mareergur oo dhanka waqooyi ka xiga siddeed iyo labaatan kilomitir magaalada dhuusamareeb durbadiiba dadka shacabka ah ee dhaawacyada soo gaareen ayaa loo gurmiday waxaana lasoo gaarsiiyey isbitaalada ku yaala magaalada dhuusamareeb waxaan arrintaasi wax ka weydiiyey igana warbixiyey liibaan daa-uud tabaarag oo ah afhayeenka maamulka deegaanka mareergur waxa uuna ka sheekaynayaa sida arrinta ay uga dhacday xalay deegaanka mareergur waa mahadsan tahay maxamed degmada mareergur xalay adigu abaar afartii habeennimo ayaa waxaa soo gala deegaanka koox maleeshiyaad ah oo markaasi ku wabeysnay qoryaha fudfudud marka magaalada markay soo galeen waxa ay maxbad ka bilaabeen bartamaha magaalada oo goob maqaaxiya oo dad ay joogayeen oo shacaba oo dhalinyaro ay ku fiidsanaysa ay xabad ku bilaabeen marka khasaare halkaas ka dhacay khasaaruhu hadda matriya ilaa sideed qofood oo mid kamid a uu dhintay ayaa dhaawiciisii dhaawacooda ah oo deegaanka ka dhacay kabacdina nimanku rasaas xoogan ay deegaanka si fiican ugu fureen markii ay magaalada kasii baxayeen marka walaal saasay udhaceen dhinaca kale liibaan ayaa waxa uu ka warbixinayaa xaaladda dhaawacyada lasoo gaarsiiyey magaalada dhuusamareebe maadaama gurmada loo sameeyey markii arrinta ay ka dhacday deegaankaasi nin uu dhaawacu qaar fudfuda ku jira qaar culufna ku jiraan marka adigu dhaawac hadda dhuusamareeb yaalla sida aan warka ku helayno wiil baa u daran kamid a dhalinyaradii meesha fiidsanaysay xabaduhu ay haleeleen marka sidoo kale inta kale dhaawaca kale madabdara inkasta oo dhaawacoodu oo u badnaa dhiigbax oo dadku ay in muddo ah meesha waxa weeye markay wax ka dhaceen intii laisku dayay in la qaado oo la gaarsiiyo magaalada caasimadda ay intooda badan dadku ay dhiigbax badan oo ku dhacay balse hadda waxaa u dara wiilkaas sida naloo sheegay oo xabaddu uga dhacday madaxa dhacdadan oo deegaanka ugub ku ah ayaa loo aaninayaa in ay salka ku hayso arrimo la xidhiira aanooyin qabiil iyadoona sidoo kale aan la ogeyn gaariga rasaasta ku furay iyo nimanka watay halka ay ka yimaadeen iyo halka ay aadeen intaba laamaha amniga ayaa waxay isku dayayaan inay arrintani baarisi ku sameeyaan maxamed deeq cabdi maxamed radio muqdisho dhuusamareeb
xaaladda deegaanka shabeellow ee gobolka mudug ayaa saaka degan iyadoo shalay dagaal xoogan ee dad shacab is abaabulay ay ku qaadeen ama isaga caabiyeen weerar kooxda gashada al-shabaab ay kusoo qaadeen deegaanka haddaba goordheed waxaa qadka telefoonka inagu warramay wariyahayga gobolka mudug baashi cali xaashi
waa mahadsan tahay cabdiqaadir saaka soore waxaa degan xaaladda deegaanka shabeellow iyo deegaano kale oo dabcan ku hareereysan halkaasoo shalay ay ku dirireen dagaal qaatay wax ka badan lix saacadood dadka deegaanka iyo argagixisada al-shabaab halkaasoo argagixisada maleeshiyada argagixisada iyo al-shabaab jab xoogan lagu gaarsiiyey oo ilaa iyo dee dabcan toban maleeshiyada ka tirsan halka ay ku dhinteen hubna looga furtay sida dadka deegaanku ay sheegeen dagaalkaas shalay wuxuu soo gaaray abaare sideedii iyo barkii galabnimadii soo gaaray dhammaan saaka xaaladdu waa mid degan oo saaka xaaladda deegaanadii sida shabeelow iyo sidoo kale deegaanka garasal lagu magacaabo waxaa ku sugan dadkii deegaanka oo shalay dirirta xoogan la galay argixisada al-shabaab ee kusoo duulay dhammaan xaaladda saakay gobolka midda koonfurtiisa waa mid degan inkastoo weli fila karo in dirir kale xagga ay ka dhacdo laakiin waxaa la filayaa sida xalay gaadiid dagaal iyo sidoo kale saanad kaloo military gaadiidkan ayaa gaaraya ilaa iyo shan nuuc oo gaadiidku uu yahay qaybta xamuulka oo loogu talagalay howlgallada ciidamada xoogga dalka ay kula jiraan argixisada al-shabaab sida uu sheegay sarreey guute maxamed sheekh cabdulaahi oo uga mahad celisada dowladda u k u garab taagan tahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed
waxaa booqanay garaashka saaxiibadan u k taasoo laka kaydiyaw gaadiidka linka tala galay qaybta dhexdanaad kormeernanka koyni isla markaasna nani wareegii geeka shan baabur oo wiin oo traag ah eeddii eedanka mahadsanyiin saaxiibadeena u k garab istaagga nii muujiyaan oo xilli unan baahnaynin haka eedi may rajeey in lamada shacab iyo lamada dowladoodba kalsooni iyo wada shaqayn dhatiyo ku abuuras waana ka mahadsanyiin boqolkiiba boqol garab istaag iyo nimuujiyan xillo oo un eedanka baahnayni yaa aragday na garab surmeen baal dahab aan na ka qoryiin iyo oo isla markaas gaadiidkaas helaysan hayn biyahay tababaro noocyada ciidamada kala duwan tababaro oo ardaba walwiinku jaysadii kahortagga argagixisada ah way rajeey inay arday garab istaagga niimuujiyan hor wadaan unuuna arday dhiirigelin iyo firfircooni uqaan
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqoor ayaa kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo talayaasha ciidamada jabuuti waryahaga cabdirasaaq xaaji shareebaan ayaa warka inoo faahfaahinaya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo wafdi uu hogaaminayo maalmahaba ku sugnaa dalka jabuuti ayaa kulan la qaatay wasiirada wasaaradaha amniga arrimaha gudaha iyo taliyaasha ciidamada dalka jabuuti kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray amniga sida ciidamada hiil walaal iyo kuwa galmudug isaga kaashan lahaayeen howlgallada lagaga hortegaya al-shabaab iyo in ay dowladda jabuuti ay xoojiso taageerada ay siiso galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor waxa uu kulankani uu la qaatay madaxweynaha jabuuti mudane ismaaciil cumar gelle isagoo oo kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin iskaashiga ammaanka dhaqaalaha sidoo kalena madaxweyne qorqoor intii uu ku sugnaad waddanka jabuuti waxa uu ka qayb galay munaasabad xadhigga lagaga jarayay dekad cusub oo loogu tala galay in uu ka dhoofo shidaalku
odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka magaalada buulo buurto ee gobolka hiiraan ayaa soo dhoweeyey guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka labaad ee hirshabeelle uu dhowaan magacaabay madaxweyne maxamed cabdi waare waryahagaasi keliya cali raage ayaa warkaa inooga soo diray buulo buurto kulankan oo ay yeesheen odayaasha dhaqanka degmada buulo burde ee gobolka hiiraan ayaa waxa ay ku taageerayeen guddiga farsamada soo xulista baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle uu dhowaan uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyagoona sheegay in ay soo dhoweynayaan guddigaasi waxaan halkaan isugu nimid ina baaqa ka soo yeeray hirshabeelle uu ugu horeeyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ah go-aanka uu soo saaray oo weligiisa wax wanaagku wax maamuli jiray haddeerna rajaynayna inuu ku maamulo taasoo ay ka mid tahay guddiga koow iyo tobanka oo magacaabay guddiga qabanqaabada oo koow iyo tobanka oo magacaabay kow horta aniga markaas ka soo qaado waa taageersanahay allaha ku garab galo marka labaadna markaan nahay reer buuli burto odayaashayna waxaan taageeraynaa maxamed cabdiwaare guddiga qabanqaabada oo magacaabay waa ku taageeraynaa madaxweyne
waxaan nahay reer buulo barte odayaasha dhaqanka ee degmada buulo burtaanu nahay waxaan taageeraynaa guddiga laga dhisay hirshabeelle ee qabanqaabada hirshabeellaan ka mid nahay muxuu ah degmada buulo burte waxaan kow iyo tobanka nin oo la qabtay oo qabanqaabada loo magacaabay waa taageersan nahay hirshabeelle annagu ka mid aan nahay ha yeeshee ninkii hore hadduu tagana ninkii yimaadaan uu noo madaxa hirshabeelle ninkii yimaada aa noo madaxa kii hore hadduu tagana waa macasalaamaynaynaa mid hore hadduu yimaadana waa soo dhawaynaynaa hirshabeelle waxaan rajaynaynaa haddii rabbi ka dhigo buulo barte waa go'doon intaasoo muddo ahay go'doon ahayd adinkuna waa ogtihiin annaguna waa ognahay raadkiinnuna waa nagu yaraa
waxaan galabta taageeraynaa oo aan si buuxda degmada buuloburta ugu taageeraynaa madaxweynaha hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare guddigii uu soo magacaabay ee koob iyo tobanka ahaa ka tirsanaay qabaa'ilada reer hirshabeelle koob iyo tobankaba koob iyo toban qabiil ka tirsan aad baanu taageeraynaa waxaan leenahay dowladnimadu waa qori isu dhiib ninka maanta wax laga dhigayna biriyo la bedelaa kan maanta la biri shalay la bedelayna biriyo wax noqona ha lagu qanaco guddiga reer hirshabelle oo dhan ma wada noqo lahayn waxa noqonaya waa qof qofkii hadduu ilaahay u calfay reer hirshabelle oo mas-uuliintii hadda dowladda hirshabelle madaxdu u ahayna ay magacaabeen intaas aan ku qanacnaan qabaa waxaan leeyahay guddigaas koob iyo tobanka xubnood ah annagoo ah odayaashii dhaqanka degmada buuloburte oo aanan ahayn qabiil oo degmadoo dhan ka kooban waa taageeraynaa waana soo dhawaynaynaa waxaan kaloo aan ku darsanaa in wax la taageero in wax la soo dhoweeyo aad bay u fiican tahay waa waxyaalaha oo aan laga aan mar walbaba la sameeyo waay laakiin in lagu dhaqmo oo dadka ku taageerayo iyo dadka mas-uulka u tahay ay kaa warqabaanood adigana ka warqabti aad bay u fiicnaa lahayd hadal qurux badan walaalkay cali barra a yidhi asigaasaan aan taageersanahay waxaan leeyahay mas-uuliyiinta sharafta leh war buulo burta waa degmo ka tirsan gobolka hiiraan haddana waa degmo xadarad leh oo ummadda intaasoo qarni teelley ilaa iyo haddana ma hayno nin ama musharax ah ama hadda wax raadina oo inay yimaado buulo burta wax ka raadsado weli ma hayno
waxaan iskugu nimid odayaasha dhaqanka degmada buulo burto inaan taageerno guddiga farsamada oo laga magacaabay magaalo madaxda hirshabeelle johor uu madaxweyne maxamed cabdiwaare uu ka magacaabay inaan taageerno oon ayidno oo wuxuu madaxweynaheenii maanta mas-uul ka ahaayey labada gobol wakhtigiisaba ha dhammaado waa soo dhawaynaynaa soomaaliya wax badan ay qalaaf ku jirtay oon la cadadi karin ina qalaafka laga baxa wuxuu qof mas-uule magacaabo lagu taageero oon la dhihin ma ahan ma mudno waa laga fiican yahay in laisu dulqaato laisu sabro oo siday wax ma aragtay hadiise la yidhaaho ay ku qurxan tahay laisla qaato nin walba sabarka uu qaato yaan rabnaa waxaa jiro maanta hadduu nin walba meel joogsado oo saan kuma qurxana iyo saan ma ahan la yidhaahdo wax dhammaanaya ma aha taageerada
guddiga qabaqaabada oo jowhar ilaahay mahadiis waa haddana buluburto far waaye reer buluburto oo dhan ama codkoodaa fahmaysiin ama muuqdooda arkaysiin wax dhinac u jalleeca male wax warxumo qaba male waa taageeraynaa waa soo dhowaynaynaa wax allaha idala qabto guddiga qabaqaabadoo la dhisow kuwii la mahadiyo biixawyaan allah idinka dhigo laydiima dooran ficil ummadda inay wax u qabatiin ood wax u dooratiin laydii doort alaydii qabta ficil ha la daayo bujuxumo ha la daayo sida laydii doorto ummadda cadaalad ugu wax qabta waada taageeraynaa waadna mahadsantihiin waxaan soo dhowaynaynaa oo taageeraynaa guddiga qabaqaabada ee doorashooyinka cusub uu sameeyey mudane maxamed cabdi waare
halkaan ka dhegaysanaysaan waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya markaan aqbalaadka dibadda madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa magaalada bariis kula kulmay dhigaysa dalka every coast kulanka ayaa kusoo beegmaya laba bilood ka hor doorashada madaxtinimaha every coast go-aankii otara markii saddexaad uu tartamayo doorashada ayaa horseeday dhaleeceen kala duwan hogaamiyaasha mucaaradka every coast ayaa sheegay in go-aanka madaxweyne otar uu yahay mid sharci darro ah faransiiska oo ah dagaalka gumaysta every coast ayaana ilaa hadda wax war ah kasoo saareen go-aan otara oo markii saddexaad uu ku doonayo inuu tartamo xilka madaxtinimada dalkaasi kadib kulanka labada madaxweyne ee baariis ayuu madaxweyne otara bartiis twitter ku sheegay in isaga iyo emmanuel macron ay iswadaarsadeen fikrado ku qotoma dhaqaalaha iyo xaaladda siyaasadda every coast waxaana ka mid ahaa in doorashada madaxtinimo la qabto kuwii soddonka oktoobar ee sanadkan waa markii ugu horreysay labada madaxweyne ay kulmaan tan iyo markii otara oo si rasmi ugu dhawaaqay in markii saddexaad uu tartamayo hogaamiyaasha mucaaradka every coast ayaa faransiiska ugu baaqay in uu kala hadlo go-aanka madaxweyne otara hasaatee emmanuel macron ayaana ilaa hadda ka hadlan arrimahaasi toddobaatan sideed jirkan ayaa bishii maarso go-aan ku gaaray inuu awoodda dalkaasi ku wareejiyo da-yarka dalka waxaana go-aankaasi uu soo dhaweeyey madaxweynaha faransiiska balse kadib geeradii lama filaanka ahayd ee ku timid amuda gon kulobali oo ahaa ninkii uu doonayay inuu isaga ka bedelo ayuu madaxweynaha talada haya evercost go-aansaday inuu markii saddexaad u xiriir ah oo u tartamo waxaa markaasi kadib go-aankaasi gaashaan ku daruuray mucaaradka laakiin taageerayaasha ayaa sheegaya in isbeddelka sharciga kii uu madaxweyne otara u ogolaanayo inuu mar kale oo u tartamo go-aanka madaxweynaha ayaa sidoo kale waxaa kale uu horseeday inuu dhaco ama uu isku dhacyo dhex maro dabaxayaal iyo booliska